magaalada cabudwaq waxaa yaamihii u dambeeyey ka socday samaynta golo deegaan kuwaasi oo noqon doona xildhibaanada u yeelan doonto golaha deegaanka ee degmada caabudwaaqa laakiin maalmihii u dambaysay waxaa soo ifbaxayay khilaafyo kala duwan iyo qaar ka mid a dadka deegaanka oo ka soo horjeeda habka loo dhisayo golaha deegaanka waxgaradka beel ka mida beelaha dega degmada caabudwaq oo radiyow daljir la hadlay ayaa sheegay in habka loo wado dhisitaanka golaha deegaanka ee degmada caabudwaq aysan ahayn mid sidii loogu talagalaya ayna sheegeen in hab musuq maasuq iyo qaladaad kala duwan ah lagu wado waxgaradkani oo la hadleeyay idaacadda ayaa dhanka kaleeto waxa ay gaashaanka u duruureen inaysan ka mid noqon doonin beelaha deggan deegaankani ee wax ka samaysan doona koosalkaasi ayagoona ku tilmaamay inay hab dulan ah lagu wado waxayna dhanka kale dadka deegaanka ugu baaqeen in hadallada iyo khilaafaadka howlaha golaha deegaanka aysan deegaankani dhibkii uu ka baxay aysan dib ugu soo celin bismillahi raxmaaniraxiim magacaygu waa cawil cali laysir oo ka tirsan odayaasha beesha reer siyax xuseen waxaan rabnaa inaan idinla socodsiinno go'aan ka soo baxay beesha reer siyax xuseen degmada waxaa la keenay koonsal aan habaysnayn aan sharciyaysnayn aan haysan waddadiisii iyo marinkiisii ee dadkii loogu tala galay aysan wadin sidaa darteed haddaan nahay reer siyax xuseen waan madnuucnay konsolkaa waan joojinnay wax ka qaybsan mayno wax ka qaadan mayno nolooma dhiso wax ka dhisan mayno cid nugu matashaana ma jirto middeeda kale konsolka dadkii dhisi lahaa oo ka qaybgeli lahaa oo goobjoogga noqon lahaa waa dawladda galmudug oo hadda ayadu dhacday hadday madaxweyne leedahay hadday madaxweyne ku-xigeen tahay hadday ra-iisul baarlamaan tahay hadday ku-xigeenkiisii tahay hadday wasiirra tahay intuba dawladdaa dhacday ee galmudug yaa waxay xaq u lahaayeen inay ama maamulaan ama goobjoog ka noqdaan ayagiina way dhaceen sidaa darteed waxaan u aragnaa koonsalkan hadda lala ordayo oo dad dabada laga riixaya ay wadaan oo dan leh oo dheridab ka saaran yahay inuusan ahayn mid mariixaan anfaca annagana na anfaca sidaa darteed waxaan mariixaan ugu baaqaynaa oo ka digaynaa inuusan dhibaato nagu kordhin inuusan amni darro nagu keenin inuusan nacayb nagu keenin waxaan soo jeedinaynaa oo marraxaanna kula talinaynaa sidaan u aragnay inay u arkaan sidaan u qaadanay inay u qaataan dhibaato waxaan ahayn oo isnagu kordhinaya ma jiro wakhtiga ay ku habboonaato markaa marraxaan ha ka tashado laakiin wakhtigan hadda waxaa la leeyahay ee dabadaan la haystaa waa nalaga celinayaa waxaas ujeedkaas dad dan leh oo ayagu qandaraas soo qaatay ayaa barnaamijkaas wada oo hadalkoodu yani mataqaanaa sidaas ku salaysan yahay waa nabadoon cabdulaahi miro rooble waxay hadda iga horreeyaan wuxuu ahaa afhayeenkii reer siyaa xuseen cawil cali leysir waxaanu sheegaynaa oo addoonweynahaas ogeysiinaynaa oo dadka ogeysiinaynaa oo dowladda federaalka ogeysiinaynaa oo waxay waxgartoo dhan ogeysiinaynaa oo odayaasha ogeysiinaynaa sidaan hadda lagu wado oo wiilasha ku wadaa inaanaan waxba uga dhisanaynin waxaan uga dhisanaynaa ma jiraan sidii qaab ay keeda iyo siday u habboon tahay oo habbooni ah oo ay ku qurux badan tahay oo dadkii degmada dhismaheeda iyo maamulkeeda suldaamadeeda afhayeenkeeda odayaasheeda cuquusheeda magaaladu siday tahay dadka kala yaqaana hawsheeda dadka yaqaana wakhtigai ay dadkeeda hesho yaanu wax ka dhisan doonaa laakiin sidaan hadda ay tahay waxba uga dhisan mayno waxaanu ka digaynaa oo gadigayna leenahay si nabadgelyaan haysannaa waa fiicannahay ilaahay baa naga dulqaaday qorigii dhibtii baa alla naga dulqaaday waa wanaagsannahay waxaasu yay wax qalqalaanna gelinin yay wax dhibaataanna gelinin waxaan ugu dugaynaa walaalahayo leenahay oo qof kasta leenahay waxaa sidaas beesha reesiya xuseen wax uga dhisan mayso waa wax ay ku tashatay halkaas laleeyahay konsolka oo meesha la keenay cidda waddo yaryarka ah oo la wareegaysa isku dhac waxaan ka digaynaa inaysan inaan dhibaata ka imaanin inaan isnabcaan ka imaanin waxaan uga digaynaa haddii ayaga danu tahay oo ay qaadan karaanna hala tageenoo meel kale la aadeen laakiin caabud waaq bahalka reer siyaa xuseen wax uga dhisan mahayo looma dhiso iyagu ma qaybin karaan wixii reer siyaa xuseen iyo beesha yimaada cidda mas-uulka ah oo qaybisa waa odayaasha waa suldaamada waa afhayeenka ciddii ku habbanayd ma hayso wiilal yaryar baa la wareegahaya iyaguna meel ma gaarsiin doonaan waxaan marka u sheegaynaa golayaasha odayaasha meesha fadhiga oo mariaxaan doortay yay habaabin yay ka ku beerin dadka haddii ay liso oo wax yimaadaan waxaa dhacaysa dowladdii waa arakaysaan qof walba waa ka warqaba caawa nin walba waa ogyahay meeshay marayso carabka waxba laysii raadsan mayno annagu adinkuna waa ogtahay annaguna waa ognahay hadalkani waxgaradkan ayaa ku soo aadaya xilli uu hakad galay samaynta konsalka ayadoona si lamida ay uga soo horjeesteen dadyowga dega degmadani caabudwaaqa waa mahad bashiir cismaan mahadilka case raadiyaha daljir degmada caabudwaaqa